bulshada ku nool deegaanka midigale ee gobolka sanaag ayaa maamulka puntland ka codsaday in loo dhiso ceelbiyood bulshada ku nool deegaankaasi ayaa ku tiirsan noloshooda beeraha iyo xoolaha islamarkaana hadda wajahaya biilaan baahsan qaar ka mid ah bulshadaasi oo la hadlay warbaahinta ayaa maamulka gobolka sanaag ee puntland ka codsaday in loo hirgeliyo ceelbiyood halka aanu joognaa waxa weeye midigale biyola-aan aada u baahsan baa ka jirta dhirtaas dadku ku tabceen oo muxuu ahaa dhulkooda ay aamineen oo ay geliyeen tacab badan oo aada u tiro badan maanta waxay taagan tahay heer inay dadkii ay ka laalaabtaan tuubooyinkii oo ay mxuaha iskaga tagaan haddeer beerta aanu dhex taagannahay waa beer shaqaale ma joogo cid dhex joogtaa ma jirto biyola-aan baa looga tegay moorarjab baa ku dhacay ciddii mxuu ahaa beeratan lahayd oo mxuu ahaa kusoo tacabtay oo tacabka aad arkaysaan uu ka muuqdo oo dhirta ah dalag hoosena hadalkiisa badaa indhihiinaana inii makhraatiya marka halkan waxaan kala hadlaynaa wasaaradda beeraha wasiirka beeraha cusub ee hadda loo doortay wasaaradda beeraha waxaanu leenahay si deg dega cabashayada ha looga soo jawaabo biyola-aan aada u baahsan arintaas si deg dega waxaan uga codsananaa dowladda iyo wasaaraddaba inay ka soo jawaabaan dadku aad bay muxuu ahaa beeruhu ay biyola-aan uga jirtaa de waa aragtaan xaaladda ka taagan biyola-aan beero iyo bulshaba annagoo hadda waxaanu qayladhaan ugu diraynaa wakaaladda biyaha wasiirka beeraha inaannu helno ceel riig ah oo bulshada iyo beerahaba baahi tira dee haddii hal riigi uu ka jiro maanta bulshada iyo beeruhuba intuba way ka wada faa'iidaysan lahayn maamulka degmada iyo kan gobolka sanaag dowladda puntland waxaan leenahay xaalad adag baa halkan ka jirta oo biyola-aaneed durufo badan baa ku gadaaman beeraha laakiinse hadda xaaladda ugu adag oo waxa weeyaan sirioska ah oo amarjansiga u baahan waa xaaladda biyaha deegaankan waxaa ka jira boqol iyo konton beero gaadhaya beertan haddeer waxaa ku yaalla ilaa afar boqol oo geed oo geedweyna baa ku yaalla durufo jira oo abaaraha ay keeneen biyihii way ka dowreen oo hoos bay uga dhaceen intaa ka badanna dadkii way awoodi waayeen inay la soo baxanin marka waxaan baaqan u diraynaa oo ay qaydhaantan ku saabsan tahay oo xaaladda noogu adag tahay xaaladda biyaha oo ay noqotay in tuubooyinkiiba beerihii laga laabtay waxaanu u sheegaynaa wasaaradda ay khusayso inay si deg dega u soo gaartaa dadka ku nool deegaanka midiga leh ee gobolka sanaag ayaa waxa ay xilligan wajahayaan biyola-aan baahsan iyagoo islamarkaana muddooyinkii u dambeeyey ay dirsanayeen baaqyo ku aadan in loo hirgeliyo cilmiyoodyo